raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal duhurfayla weliba ha ka dhowaada sana warka duhurnamo ee idaacadda raadiyo baydhab ee duhurnimadan qodobada warkaana duhurnamo aysan ka dhegi doontaanna weliba markaasi ku mid ahaa ra-iisul wasaare rooble oo farmaajo weliba fargelinka haya howlo doorashooyinka ee amniga bashiir goobe weliba suurtagal ee tahay in ra-iisul wasaare rooble uu sujeeyay xarunta nabad sugidda ciidamo ku tirsan niisa oo howlgalka fuliya gobolka galgaduud ilamo shal dhexgaliy maleeshiyaadka dagaalamaha hiiraana madaxweynaha puntland oo jeekaseedii gaalkacyo miidka gawirlama jarre oo soomaaliya oo laga heli magaalada minneabolis akhbaaraadka bannaanka warkaana ka dhiga doontaan maraykanka war ha ku saari dhismo dowladda cusub ee afghanistaan iyo ku dhowaad afartan qof oo ka dhammeday dabku ka habso ka yaala induneisiya waayahay dhegaystayaal weliba waa maalinimo arbaato taariikhdan iyo kabeeganta siyeedka bale sagaalaad ee lamada kun laatigooda hagdhawaada qodobadii warkaana duhurnamo oo faahfaahsan waayahay dhegaystayaal ra-iisul wasaar rooble ee farmaajo weliba fargelinka haya howlo doorashooyinka iyo amniga sida faahfaahinta warkan uusaninka fiiriya oo maxamed abdiraxmaan ibraahim jiro sii xoogaysaha khilaafkan dhexay madaxweynaha muddaxileyshay dhammaadiyey maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-isul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen rooble guriyad qoraal aska horjeedo ayuu ha saareen ra-isul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble weliba wuusaa dhawaayay aqbalaada madaxweynaha ee shaqadu kukuroojiya agaasimihii hore ee nisa mudane fahad yaasiin xaaji daahir ra-iisul wasaaruhu weliba uu safaray agaasimaha guud ee kumeeldeerka ee nisa saray guud bashiir maxamed jaamac in si deg dega uusan bilaaway shaqadiis taas oo kalena saraakiil leh hay-adda sirdoonka iyo nabsooyadda qaranka weliba uus amaray in si buutung la shaqeeyaan agaasimaha cusub ee hay-adda saray guud bashiir maxamed jaamac ra-isul wasaaruhu weliba ummadda soomaaliyeed aan caddeeyey in qoraalada kubay madaxweynaha litii bilaan ilaa iyo toddobadii bilaan yoo muujiyaa in weli dawadareera mas-uuliyadihii doorashooyinka weliba amniga markaas ku wareeji jiray wasaaraha weliba kaloo ra-isul wasaaraha uusa kugula casinyaa tallaabooyinka uusa qaaday madaxweynaha inyo in haan loka carqaleedo insa dhammaystirin lonkagundeera kiiska ikraamta haliil faarax oo horey hay-adaha cadaaladda weliba sharciga lanka horsheenay inuu baaran baaris buutigu suubiyaan kiiskaas ra-isul wasaaraha weliba uusan aragay walloku xumaado in xuquuqda muwaadiniinta soomaaliyeed la siyaasay taasoo oo dhaqan halis ee hanaanka dowladeed ee dalka waa inay markaasi tiri kuwaanta wicid kasta oo markaasi ka fikiraas arrintaas qoraal hakubaya xafiiska ra-isul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya yaa qodobadaas laka eray
waayahay idan mahadsan yahay cabdiraxmaan ibraahim jiirow ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya maxamed xuseen rooble weliba qorshoshay in taliska niisa uu sujeeya agaasimaha kumeel gaarka uusan magacaabay jenaraal bashiir gooble iyadoon markaasi holka taliska niisa uusa kula wareegay agaasimihii hore markaasi hilka taliska niisa uusa kula wareegay agaasimo uusaha magacaabay madaxweynaha mudhileedka dhamaaday maxamed cabdulaahi farmaajo gaashaan layaasiin fari rooble weliba wada dadaalo uusa kafadahaya in xarunta habar khadiija uu sujeeya taliyaha uu markaasi usa magacaabay dhinaga kale qoraal laka daabacay boga twitterka ee niisa weliba laga sheegay in hilka taliska niisa uusa la wareegay gaashaan la fari oo xalay uusa magacaabay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo weliba taliska nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka kudhiyey munaasabad hilka iyo shal wareegaan taliyaha cusub ee kumeel gaarka ah ee nabad sugidda ee gaashaan la sare yaasiin cabdulaahi maxamuud wali ilaahay aan ku rajeynarena inuusan fuday mas-uuliyadda culus ee uusa madaxweynaha jamhuuriyadda uusa magacaabeen ereen boga twitterka ee nisa warkadaaba ayuu ini markaasi helkousa la wareegay ciidanka kumeel gaarka ee yaasiin farey weliba la wareegana jidadka hagalaw xarunta iyadoon iyo xaqiijiyeen ammaanka guud ee xarunta iyo wadooyinka hagalayaanba inkastoo fahad yaasiin uusa safar diibadda uusa ka maqanya gaar ahaan dalka turkiga uusa ka maqanya haddana weliba laga dareemaha dhaqdhaqaag ciidan oo uusa ka jara xarunta nabad sugidda qaranka ee habarqadiijonin la aragaha ciidama wadada beebayaal iyadoon markaasi la dhakiyay wadada kilomitr zero iyo wadada dhiniga kale ee beehani ee ku horjeeda hormaraas hotel global ciidanka weliba wadaana beebayaal oo laka ciidan wadada beebayaal oo laka magacaabo dufaan waliba ayna ciidan sagaar ee aan ka amar qaadaan agaasimihii shaqada lakurooji ee fahad yaasiin ciidanka doofaan waliba ee kaluglayina iskudaygii laka dafacayay muddo kororsiga maxamed cabdulaahi farmaajo ee lamada sano ee markaasi lanka kordhiyay taasoo kalena weerarka qaadi weerarna ka qaadi hoyga madaxweynihii hore xasan sheekh maxamuud ee xaafadda ee mirinaayada ciidanka nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka weliba howlgala shalduwan sacdooyinka laxdhaafi ka sameeyana degmada guraceel ee gobolka galgaduud iyo weliba deegaan hooska ujeedka howlgalkan iyo saraakiil la hogaamiyay weliba iyo ka sheegayna in ay sidii la xaqiiji lahay amniga degmada guraceel ee iyo deegaanada hooska oo ciidamada weliba baaritaano ka sameeyana gaadiidka shalduwan ee sidoo kalena muraayado bensalka ee gaadiidyada kenya waana ku fiiqan gaadiidkaasi markaasi iyo ka dhigaya magaalooyinka bensalka howlgaladan weliba horka hayay taliyaha niisa ee degmada guraela cabdul xayir iyo ku-xigeenshi olinyo sheegana in markaasi ku go-anta xaqiijinta amniga degmada gurceel iyo weliba deegaanada hooskoyow howlgalkan ciidamada nabad sugidda soomaaliya iyo ka sameyn degmada gurceel ee gobolka galguduud iyo weliba deegaanada hooskoyow weliba hakeedase hilo dhowaan deegaanadaas ku tirsan ee koonfurta gobolka mudug iyo ciidamada dowladda iyo ka sameyn howlgalo ee ku dhanaca al-shabaaba madaxweynaha dowlad goboleedka puntland saciid cabdulaahi deni weliba derey waqooyiga magaalada gaalkacyo iyadoo markaasi xarunta gobolka mudug iyadoona siwiin iyo meelasey iyo lahanka dhawaay garoonka diyaarado ee cabdulaahi yuusuf axmed weliba madaxweyne deni haka dhawaay xubno ku tirsan lamada gole ee maamulka ee magaalada gaalkacyo madaxweynaha puntland weliba maalmooyinkai laxdhaafi safar anka maqanaya dalka dibadiisas oona ujeedka safarka ee usankooy magaalada gaalkacyo ee ta xarag jarka garoonka kubadda cagta ee awaala oo markaasi hab casriya landhasiis sidoo kale madaxweynaha puntland weliba kulamo shalduwan la qaadi doone maamulka iyo odayaasha dhaqanka iyo magaalada gaalkacyo usan sidoo kale kormeer ka seeda doona dhismo dekeda garaacad weliba booliska magaalada edena ee gobolka minneapolis ee minnesota iyo xaqiijiyeen in la heliy miidka ikhlaas cabdulaahi axmed oo hayti lama jar oo muddo tumisiyeed saacadoodee lakaraadrooga kadib markii iyo qoysyo iyo waayeen miidka ikhlaas weliba laka helay xero biyo oo ondhow barxad laka arc ulaado oo leerow roselandberg iyadoo markaasi markii inka dambeyti xubno dadsi weli markaasi iyo waayaan ciidanka booliiska ee damdamiska iyo kooxaha gurmadka andhow magaalada weliba kuweena waana bartender ka sameyna meelo markaasi gabartala kuhay kadib markii ikhlaas weliba laku helay oo meel oo markaasi xerada biyo iyadoona weliba erey ana oo ku hadalow magaaga magaalada edena waliba fada inaan intacasi taasi tiiraanen dara qoyskii gabartiyan ku dhibatay ee welina markaasay lahaa eri taliyaha booliiska ee magaalada edena ee magaashin leerow todd melbourne bulshada soomaaliyeed ee ka nool magaalada edena weliba xalay inaysa ku heena kulan boror diiq oo markaasi iyo do-e gabartan la sameeyay gobolka minnesota oo gobolka anka waro badan ee mareykanka ilaa hata sanadkan weliba biyo inka geeriyooday labaatan iyo lix qofa weli dhegeystayaal warka duhurnimo idaacadda raadiyo baydhaba dhegeystaha tan hatana akhbaaraadka bannaanka mareykanka weliba iyo sheegana in iyo kuwalacasiin dhismo dowladda cusub ee afghanistan ee la tilmaamay inay ka jaraan keliya rag oo la xiriira inay ku qeyb qaadaan dagaalka la ku horjeysada ciidamada mareykanka ee rooga dalkaasi wasaaradda arrimaha dibadda ee mareykanka weliba ay sheegtay inay qiimi hayta ku dhawaaqista taalibaan ee dhismo dowladda ee la tilmaamay iniyo inkajarna walbalaan ee golo wasiirada ku-meelgaarka ee weliba hogaamiyahaya mullah maxamuud xasan iyadoo markaasi oo ka jiraan liiska midowda qaramada liiska iyadoo markaas ka jiraan liiska midowda qaramada midoobe iyo nan laka magacaabo wasiirka arrimaha gudaha la magacaabay sarajidiin xaqiini oo usuuna baada goobayaan hogaanka ee baarista ee f b i da mareykanka dhismo dowladda cusub ee ku kooban soddon iyo saddex xubnood weliba kumid ahaa mula kumid ah mullah maxamuud yacquub oo ee ariusa dhali mullah cumar oo hogaamiyihii hore ee taalibaan welilan doorday wasiirka difaaca meelo wasiirka maaliyadda la magacaabay haydullah badri meelo amer khan matuqinus oo hay taalibaan qaabilsanaayo wadahadalada waawaanta ee ku socda doxa ee isuna lang magacaabay wasiirka arrimaha dibadda ee afghanistan dhinihii kale ankeraan afartii kow qof oo ka dhamadiy toddobaatan kalena weliba ka dhaawamena markii dab isku ka hayay aroornimadii hore jeeg xabse cariiri oo kiyaala galbeedka gobolka ee baatin ee dalkaasi indonesia wasiirka sharciga xuquuqul insaanka ee indonesia iyo zona loli weliba usa ka booqday meela booqday meelo markaasi mashqaladan kudhiidi oynuusu sheegay in jeelka usahay koobuha dhaafay waana ka jireen cariiri eedan weyn iyadoo markaasi xilliga dabkuusa kahaaye hirnayti qolka markaasi maxaabiisiskiyo kirnay ee jeelalka wasiirka weliba intaas ka daray in dadka dhamadiiyo ka jiraan lama nin oo hakujeeda dalka koonfur africa iyo bortuqiiska booliska dalka indonesia weliba iyo sheegayna in iyo baaro doonaan sababti ku dambeeytay dabkan meelasay ku kahay dhegeystayaal weliba uu intani ka dhan warkii duhurnamo oo xasaarinaad mujidoona isna soo siiyay maxamed cali yuunus suure isfarsame intay warkan lamid ah dib ku kulmaana asaasi nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu